dhinaca kale qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay tayada iyo shakhsiyadda ay doonayaan inuu soomaaliya madax ka noqdo faadimo yaasiin jaamac ayaana mikrofoonka la dhex martay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mukhtaar axmed cali waxaan ku noolahay magaalada boosaaso waxaanu doonaynaa haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed madaxweyne caadil ah oo ummadda isku keeni kara oo ummaddan daashay ee soddonka sano burburka iyo dhibaatada la daala dhacaysa amni darrada qaxa abaaraha dhibaatooyinkan kala duwan haysta madaxweyne ka saari kara runtii iftiinka baxaya ee ciidamada dhisan ee horumarka hadda waddanka uu gaaray madaxweyne halkaa ka sii wadi karaya rajada iyo yadadiilada shacabka jeclaysiin karaya khayraadka dadka dalka iyo wadaninimada ayaanu doonaynaa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan ciise muuse waxaan joogaa gobolka bari haddaan usoo noqdo su-aashaada madaxweynaha aan jeclaan lahay inuu dalka hogaamiyo waa madaxweyne daacad ah geesiah geesi ah howlkar ah dareemi kara baahida bulshada ka saari kara dhibaatada lagu jiro oo dolosi kara waxa soo socda ilahay waxaan ka rajeeya nooga dhigo madaxweyne daacad oo khayr qaba nebigu sal ly slam wuxuu yidhi madaxdiina kuwa ugu fiican waa kuwa aad jeceshihiin iyagoona idin jecel marka kuwa ugu shar badan waxaa weeye kuwa idin nacab idinkuna necab tihiin
walaal meeshaan jooga waa boosaaso magacayguna waa xaliimo muuse walaal madaxweyne kaan jeclahay ma helaayo waxa weye kii alla u qadaro baa ku fadhiisanaya kursiga ilaahay subxaana watacaala u qoro balse waxaan rabnaa annagu oo ku rajo weynahay in insha allahu mid nin dalka socodsiiya oo si fiican wax uga shaqeeya oo si fiican u qabta oo si fiican noo maamula wasaaradii baa dhisan amnigii baa dhisan wax kastaa noo hagaagsan mid hore noo wadaan rabna mid gadaal noo celiya ma rabno insha allah kii alla ku guuleeyana guul baan leenahay garabkiisa allaha galaan leenahay magacigu cabdillahi abshir warsame jooga magaalada boosaaso waxaan jecel lahay madaxweyne in soomaaliya yeeto madaxweyne qab leh madaxweyne waxna diidi kara waxna aqbali kara madaxweyne diidi kara waxyaalaha loo yeeriyo soomaaliya la dhaho diidi kara madaxweyne han leh oo ummaddan han siida madaxweyne udhiga nugul ammaanka laamaha ammaanka ciidanka shacabka udhiga nugul magacigu cabdullaahi nuur maxamuud joogana gobolka bari gaar ahaan boosaaso waxaan jeclaan lahaa madaxweyne dadka iyo dadka u tura dadkana isu keena magacaygu waa kabtan xujaale anigu waxaan jeclaan lahaa madaxweyne wadaniya jecel dadka iyo dalka soomaaliyeed jecel midnimada dadka soomaaliyeed madaxweyne mataqaanaa dadka soomaaliya hantidooda mar walba ilaaliya waxaan jeclahay madaxweynuhu inuu noqdo madaxweyne dadka soomaaliyeed meel walba uu joogaan madaxweyne u cadaalad fula